markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyskii caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ninneesi uu iskaga bixiyo lacag dayn ah oo lagaga lahaa qaad u amaahday habeenkii xeradii xoolihiisa sida waraabaha u soo dhacay halkiibuu dhaar maray wallaahi waan keenayaa caawa neef waa bal ka markhaati ahaada jaadkii baa la siiyey markii uu jaadkii cunay ayuu dabeetana cararay waxa weeye ninka adhigii wuu u soo dhacay kidii markaa ugu jirtay reer koola islaaha loogu safro ayuu sida runtaa qaatay sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonnaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka maqnaan doonin oo aad ku dhegaysan doontaan iyadoo caawana barnaamijku inagula caweyn doono abwaane maxamed jaamac oo ku magac dheer m j
runtii waxaan ka helay siday isu ixtiraamayaan iyo isjacaylkooda iyo mataqaana isdixgelintooda laba qof oo nin iyo xaaskiina way ahaayeen barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegaysanaysaanba inta aynaan u gudbin ninkaasi xoolihiisa u dhacay iyo weliba halabuurka iyo heesaaga bal marka hore ayn wada dhegaysanno isha sacabka mari iyo weliba fanaanada khadra daahir cige aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi fanaanada khadra daahir ciga aynoo qaadaysay islamarkaana aynu hore ugu sii soconno barnaamijkeenna caweyska washington qoomiyado badan oo ku noola meelo ka mida geeska afrika oo ay soomaalidu ku jirto ayaa si joogta ah u isticmaala qaadka waxaana la tilmaamay inuu dadka qaara saameyn ku yeesho gaar ahaan haddii ay cunaan xaddi ka badan inta ay qaadi karayeen iyadoo laga soo wariyo sheekooyin iyo weliba dhacdooyin qaarkood ay mahadhooyin reebaan islamarkaana baryo laga sii sheekeeyo toddobaadyadii hore waxaad dhegaysateen mid ka mid a sheekooyinka qaadka iyo weliba waayihiisa oo inala wadaagayay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday oo isagoo hore jaadka u cuni jiray islamarkaana haatan iska joojiyey waxaana uu qaybtan caawa oo aa tii ugu dambaysay nagaga sheekayn doonaa islamarkaana inagula wadaagi doonaa nin inta uu qaad sii amaahday kadibna dayntii lagu lahaa si uu iskaga bixiyo habeennimadii xeradii xooluhu ugu jireen u soo dhacay bal haddaba ka hor dhici maayo aan soo dhoweeyo maxamuud axmed caalin oo sheekadaasi inoo faahfaaya ninkaasi runtaa jaadla maya laakiin reermiya abu xaraara buu ahaa haye markaasa runtaa tuulooyinkan iyaguna dhinaca bariga ayay ka dhacday ninkii goobjoogga ka ahaa gartaan dhaqayba aniga taa aan ka soo xigtay oo iga sheekeeyey oo cabdiraxmaan la odhan jiray marka had iyo jeer ninkii marka uu dehow joogo abuxaraaruu noqonaya xoolo badanna ma haysto arigaasu maalinba neef dee reebaya markuu arooriyo hase yeeshee ninkii muqawadka ahaa ee qaadka iibinaya kaamka kerigi keenayey oo aanay jirin meel kaloo xaraaradaa maanta looga cirsadaa ayaa yidhi qaadkii ku siin maayo halkii buu dhaar maray wallaahi waan keenayaa caawa neef wallaahi waan keenayaa caawaan keenaya waa bal ka markhaati ahaada jaadkii baa la siiyey markii uu jaadkii cunay ayuu dabeetana cararay gurigiisiibuu waraabaa ari u dhacay mooyaane miyaad ninbaa xooluhu lahaa u dhacay weligiin soomaalida maqasheen waxa weeye ninka arigii wuu u soo dhacay ridii markaa ugu jirtay reer kolesnaaha loogu safro ayuu sida runtaa qaatay marka marka qiyaastii een maxamuud halkan uu u dhacayaa waxa weeyaan waa gurigiisii oo uu ka doonaya neefka waa arigiisii waa arigiisii ayuu neefka ka xadayaa waayo ruuxan dumar ee intaa raacayso waa la isku qabsanayaa dee daraad buu mid qaatay oo tii ka horraysay buu qaatay marka waxaanu doonayaa inuu ku bixiyo een deyntii qaadka ee uu cunay ee laga doon inuu jaadkii ku bixiyo deyntahaa buu doonayaa ma la dareemay markaa maya markuu isiri ridiga qaatay haya jeeriyu way qayliyaan ridii buu isira afka qabo shoow tur buu siiyo sankii afkii uu ridii si aanay u nuucsanin afka qabtay way booday ridii way galgalanaysaa wuxuu isleeyahay kaa dhicin ilaa kaamkiibuu jiro hal kilomitir iyo baru jiray haye kadib ridii buu dhulka dhigay ridiiba waa baq waa mayd waa arkaanay rida qaaday markuu yidhi ninkee soo gutayay war maxaan qaataa dee rida kici waar way yara silisantay buu ridii buu u garaacay dee miya waa ri soo dhimatay oo naqaska lagu soo dhejiyey saacad lala soo cararee haye halkii bay labadii isku qabsadeen waa ridan adaa ii diray waar wax walbaan kuu diray waar adaa ii diray rida qaado yaa wataa ridiye sababtaada ku dhimato adaa ii diray kadib waa loo gar qaaday wuxuu isiri ninkii ceebtaada asturo ridiibuu haddana soo qaaday dhibaatada dambe iyo bal ninkaa waxa hayste qaad kuu geystay haye ridii buu xeradii ku celiyey hase yeeshee show meeshii uu ka dhacay raadkii waxba kama masxin salaadii bay gabadha rii kale istirmaal waxay aragtay ridii oo baktiya waxay tiri wareedha ridiina cadaweri waa baktiya toba maxaa helay nabarna male waan eegay "Aa, imisaanu kulahayn mic- miscirirta muska eh, maska baar buu idhi xeradii waa durijaa naa xerado ile raadkii buu qariya waa ka oo difilqayba waxa kaga daray haddana maalintii uu reerkay xero kale u oodayay ninkii hadda waanu garanayaa sababtay ridu ku dhimatay haye laakiin gabadhiibuu raadkiibuu baabiinayaa mowqif markaa si aan loo dareemin ayuu ayuu sheekadii weyneynayaa ee xero kalu diyaarinaya wuxuu leeyahay xeradan bahalaa ku jira haa maxamuud markaa sheekooyinkan dhanbaad ka maxaan ku dhaha qaarna aad goobjoog u ahayd qaarna adiga kugu dhaceen qaarna lagaaga sheekeeyey dee jaadka waayihiisana waad arkaysaa dee adiga markaa maxaad ka yeeshay bahalkii go-aan ma ka gaadha mise weli waad wadaa may may anu qaadka ma wada se runtaa waxaan qaadka daayay anigoo muddo labaatan sannadood ka hor jooga ama koob iyo labaatan may maka ayaan bahalkaas sida runtaa ka soo go-aan qaatay markaan ogaaday inay waxna allaayo waxna jiddo iisoo wada aanay jirinba naf iyo maalna uu ku yahay waraabo cunaya ayaan sida runtaa go-aan xasiimad la habeen habeenada ka mida ka gaadhay xaqiiqatan ilaahay mahadee ka gaadhay aniga jameecad tabliiqaba ay soo martay sida runtaanoo hawshaa ku sugan jameecadaasaan raacay dibna uguma noqon allah raxmaankaana iga daweeyey waaya marka noloshaadii say isku bedeshay haddaad isbarbar dhigto noloshan hore aad marna sida kaaraha dadka jiidaysay marna aad maxaan ku idhahdaa soconaysay noloshaydi hay xagga noloshaydii kor baa u baxday awalna dhaqaale koboc maan lahayn dadnimo koboc maan lahayn ubad koboc maan lahayn maanta dee sida runtaa raggaa caasimadda laga tirsanaya ayuunbaan ka mid ahay dad iyo dunyaba ilaahay subxaana watacaala wuu igu maansheeyey aadna waan uga raystay markaan soo khulaaseeyo bulshada reer somalilandna ama soomaaliyeed ama muslimiintu meel kastoy joogaan aad baan uga wacyigelinayaa inay ka waantoobaan arrintaasi aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamuud axmed caalin oo ku magac dheer oday waxaanan uga mahad celinaynaa sheekooyinkaasi kala duwan ee uu barnaamijka caweyska washington uu la wadaagay markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi barnaamijka caweyska washington uu siiyey abwaan maxamed jaamac oo ku magac dheer emje oo halabuura ku dhaqan magaalada gaalkacyo qaybtan oo aa tii ugu horraysay ayaa ayuu noogu faahfaahin doonaa heesta jacaylkiinaan jeclahay oo sida uu barnaamijka u sheegay uu ka sameeyey qiso dhaba haa cabdixakiin oday ad umahadsan tahay waa dhowahay waana ku salaamaya Een, mar kale soo dhowo baan ku leenahay een, ugu horreynba haddaan ku weydiiyo een, eh, awal waxaynu naqaanuun jacayl in laga sheekeeyo marka wax la jecel yahay jacaylkii in la tilmaamo sheekaay inta badan laga sheekeeyo waxyaabaha qaar lagu suureeyo hees waxaa jirta adigu aad kaga hadlayso leedahay jacaylkiinaan jeclahay jacaylkii baad sii jeclaanaysa heestaasi maxay ku timi iyo weliba saa u timi nooga warran hay anigoo soo koobaya horta heestaas dad badan baa weydiiyey waxaana qaadaa mukhtar social ni horta de qofku hadba marxalad buu ka hadlaa lakin heestaa markaan kusoo koobo waxay ahayd laba qof aan gurigooda aan soo booqday oo asxaabteyda runtii waxaan ka helay siday isu ixtiraamayaan iyo isjacaylkooda iyo mataqaana isdixgelintooda laba qof oo nin iyo xaaskiina way ahaayeen marka waxa anigu weligay waxaan jeclahay lamaanaha isjecel runtii waan taageeraa lamaanaha isjecel aad baan u taageeraa dee jacaylka dhabtaa weliba aan ka badbadiska ahayn oo facebook baa laysla soo dhigay iyo xaaskayga dayga aan ahayn midka dhabtaa ee guriga lala joogo ee maasha allah cajiibka ee laisu qariyo marka laba qof aan u bogay jacaylkooda ay ahayd way jirtaa dad badan ay yidhahdaan niyow adigu maad wax jeclaat intaad laba qof jacaylkooda jeclaanayso aniga laftii wax waan jeclahay laakiin
aad iyo aad marka marka waxaad u riyaaqday ood aad uga heshay si ay u nool yihiin iyo jacaylkoogu siduu yahay wallahi waan ka helay saas ilaa hadda markaan soo xasuustana waan jeclahay ilaa haddana way jecel yihiin waana isqabaan marka waxaan tusayaa inaan jacaylkooda nooca jacayl ee noocaana inaan jeclahay inay weligood jeclaadaan inaan jeclahay siday hadda isu jecel yihiin inaan jeclahay inay isi sii jeclaadaan inaan jeclahay sidaa unba garanaysa waa hagaag marka waxaad tidhi waxaa qaadaya mukhtaar social ereyadan aadaa sameeyey laxanka iyo qaybta hanaanka dhicitaanka intaana yaa ku ladhay walahi nin cajiiba oo la jira oo muqdisho joogo la yidhaahdo maxamed shariif sharfaan ayaa laxanka sameeyey muusigana sumxaayo ayaa sameeyey dee isaguna nin legin oo dhanka muusiga ah ereyaduna waa aniga mukhtaar social oo dadka qaarkood ay u yaqaanaan nin mucjiso ku ah dhanka fanka runtii aad u cod macaan ayaa isaguna codka ku luqeynaya oo qaadaya heestaasinu dhegeystayaasha kala bixi doonaa bal haynala dhegeystaa
sidii jiic ubax ka baxay jaleelada mir ku yaal uduga jirayga aad tihiin wadnaha labadiisa jeeya jaliil isla joojiyo aan kala jarmin baad tihiin sidii jiicu wax ka baxay jaleelada miro ku yaal uduga jirayga aad tihiin wadnaha labadiisa jeeya jaliil isla joojiyo aan kala jarmin baad tihiin jeegaanta cinkoo kaliyo jikoanagu horay jabiga farxadda aad tihiin jeegaanta cirkoo kaliyo jikonagu horayo jabiga farxadda aad tihiin sax jiibsada jees qabow jamaad iyo jaamac dhala jacaylkiinan jecley jacaylkiinan jecley dhex jiibsada jees qabow jamaad iyo jaamac dhala jacaylkiinan jecley jacaylkiinan jecley sidii jaabe iyo luul jawhara loo dhowri jiray jidkii toosnaa ku yimi labana isu jiibiyeen jawaabtiisaa tihiin jacal ruuxuu ku jiray sidii jaabe iyo luul jawhara loo dhowri jiray jidkii toosnaa ku yimi labana isu jiibiyeen jabaabtiisaatiyiin jamaalkiyo quruxdiba dunidu jeedaaliso indhahaad soo jeedateen jamaalkiyo quruxdiba dunidu jeedaaliso indhahaad soo jeedateen dhex jiigsada jees qabo jamaadiyo jaamac dhala jacaylkiinan jecle jacaylkiinan jecle dhex jiibsada jees qabo jamaadiyo jaamac dhala
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac ayaana la socodsiinayay barnaamijka caweyska caasi caweyska washington oo intaasi nooga eg waxaad ka dhagaysanayseen idaacadda v o a